بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxa loogu yeero maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo mar kale soo saartay waaran lagu soo xirayo amiirka imaarada islaamiga afganistan iyo qaadiga guud ee imaarada xukuumadda kaabul oo si adag uga hadashay go'aankaasi iyo amiirulmu'miniin oo sheegay inuusan saamayn ku yeelan doonin hanjabaadaha gaalada mu'asasada azallaaqa ah oo soo saarta isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen mid ka mid ah magaalooyinka dalka maali laga soo bilaabo godadka qarsoon ee dhulka hoostiisa ku yaalla ilaa xabsiyada sidee ayuu bashaar al asad u aasi jiray dadka u xasuuqay dowladda turkiga oo doonaysa inay ku soo biirto awoodaha nukliyeerka haddaba ankara miyay noqonaysaa quwadda labaad ee bariga dhexe ee haysata hubkaasi maamulka isugu yeeray israa'iil oo hanjabaad hawada u mariyey kuna tilmaamay iiraan labaad madaxweynaha maraykanka uu hanjabay ururka brikis xilli ay sii hoobanayso haymanada doolarka oo ah kan maraykanka uu dunida ku gumaysto maxay tahay yuraniyumta qarsoon ee dalka almaqrib maxayse ka beddeli kartaa biyo la'aanta iyo tamar la'aanta dalkaasi ka jirta qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mar kale waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo amiirka guud ee imaarada islaamiga afganistan sheekh mowlowi haybatullaahi akhunzaadah iyo qaadiga guud ee maxkamadda imaarada kadib markii ay ku eedeysay inay ku kaceen falal ee ugu yeertay kuwa wuxuushnimo ayna dembi uga dhigtay inay fuliyeen xuduuda allaah xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaa si adag uga jawaabtay qoraalka ka soo baxay maxkamaddaasi markii labaad waxaana shir jira iyadoo arrintaasi ku aadan qabtay afhayeenka guud ee imaarada islaamiga ah sheekh dabiixullaahi mujaahid mujaahid ayaa sheegay inaysan aqoonsaneen waxa ka soo baxay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada lahay islamarkaana amarada ka soo baxa aysan shaqaynaynin inay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah isagoo sii hadlayay ayuu soo hadal qaaday nifaaqa dowladaha reer galbeedka sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaana intaa ku daray in iyagoo isha ka fiirsanaya xasuuqa ay sahaynada u geysanayso shacabka reer khaza iyo dowladaha xulafada la ah ee reer galbeedka haddana taabeddelkeeda maxkamaddaasi ay soo saarayso waaran lagu soo xirayo mas-uuliyiin dalkooda ka dhaqangeliyey sharciga allaah xuduuddana oofinaya go'aanada lagu soo xirayo ee ka soo baxay maxkamaddaasna ay tahay mid lagu maadeysto oo ceeb ah
مرة أخرى أعلنت مؤسسة mar kale hay-ad isku magacowday maxkamadda caalamiga ah ayaa ku dhawaaqday in la soo xiro qaar ka mid ah hogaamiyaasha imaarada islaamiga ah lana soo taago maxkamad bayaanaadka noocaas ah iyo hadalladaas aan wax micnaha lahayn wax saamayn ah kuma yeelan karaan go'aanka adag iyo mowqifka sharciga ah ee imaarada islaamiga ah ma aqoonsanin cidda ay yihiin iyo magacay sheeganayaan ee ah maxkamadda caalamiga ah mana nihin kuwo si kasta u aqoonsan ama uga amar qaata xilli xasuuq ballaaran uu ka socdo magaalada khaza oo uu geysanayo nidaamka sahyuuniga iyo kuwa garabkiisa taagan oo boqolaal dumar iyo carruur ah si maalinle ah loo laynayo iyadoon wax sabab sharci ah loo haynin haddana maxkamadda dembiyada caalamiga ah ay ku hadasho hadallo la xiriira xuquuqda aadanaha waa arrin laga murgoodo oo ceeb ah نزدیک به چهار سال می شود که امارت اسلامی در amiiruulmu'miniin sheekh mawlawi haybatulaahi akhunsadah oo goob fagaar ah ka hadlayay ayaa isagana soo hadal qaaday hanjabaadaha ay gaalada ku hayaan imaarada islaamiga afghanistan isagoo xusay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin allahna ay tala saarteen mas-uuliyiinta imaarada ayuu ku booriyey inay adkeeyaan gumadaha nidaamka islaamiga ah ayna wanaajiyaan xidhiirka kala dhexeeya walaalahooda mujaahidiinta ah si kastana aysan marnabu gaalada muslimiinta raalli ka noqonaynin reer berigooda iyo kuwooda reer galbeedka ah wuxuu dib u xasuusiyey shacabka reer afghanistan iyo mas-uuliyiintooda nimcada islaamka ee uu allah siiyey isagoo dib u xasuusiyey taariikhda xusayna in islaamka maanta ay haystaan dhib badan laga soo maray balse iyaga uu si dhib yar ku soo gaaray ګوري جهاد پرې نږدې ګوري د مجاهدینو ملګري پرې نږدې وارخطا نسی دی کافرانو ته digtoonaada oo ha goynina xiriirka idinkala dhexeeya mujaahidiinta waxba ha ka baqanina gaalada gaaladan si kasta idinkama raalli noqonayaan haddii ay tahay shakligiina sifaadkiina akhlaaqdiina iyo xitaa caqiidadiina haddii aad rabtaan inaad adkaysaan gumadaha islaamka ilaa aad ka dhimataan sabarka badiya oo ku dhiga shahaadada waddada allah diyaarna u noqda inaad xabsiga u dulqaadataan saxaabada sharafta leh waxay ahaayeen kuwa shahiida oo la tacdiibiyo balse markana loo fiiriyo annaga maanta maxaa dhib ah oo na gaaray islaamka waxa uu nagu soo gaaray si dhib yar ee taariikhdu dib u raac sidee ayuu ahaa islaamka bilowgiisii hore cidda u gargaartay ee xoojisay wuxuu ku bulaalay dhiigga midka ugu daahirsan iyo tiirarkiisa markaas ayuu si dhib yar nagu soo gaaray bal fiiri maanta maxaan bixinay oo juhdi ah si aan islaamka wax ugu qabanno waxaan ku kalsoonahay in gaalada kuwooda galbeed iyo kuwa bari aysan awood u lahayn inay waxna gaarsiiyaan taasi waa caqiidadeenna iyo iimaankeenna soo allaha ma rumaysnin marka sidee ayaan uga baqaynaa hanjabaadda inooga imaanaysa dadkaasi miyayna saamaynaysaa allah ayaan weydiisanaynaa inuuna xifdiyo دا ده موږ به له دې څه متاثر کیږو توبه الله به دې وسه
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi sheybaad baad u mahadsan tahay waxaa ugu horreyntii maanta dhegaystayaal xubinta ku maqli doontaan turkiga oo doonaya dhisashada awood nuyukliyer ah iyo sahaynada oo ankara ku tilmaantay iiraan labaad iyo albaab musiibo ah oo ku furmay mar kale warbixin uu baahiyey wargeyska israa'il hayuum ayaa lagu sheegayaa in turkigu uu si qarsoodi ah u bilaabay in uu horumariyo nidaamyadiisa yuraniyomta ee kala duwan middan oo muujinaysa rabitaankiisa ku aadan in uu dhisto awood niyukliyer ah oo dhammaystiran wargeysku waxa uu sheegayaa in mashruucan ay xukuumadda ankara ka wado badda mediteraneanka iyadoona ku dadaalaysa in si madax bannaan ay u horumariso yuraniyomteeda islamarkaana ay raadiso sidii ay ku noqon lahayd awood niyukliyer ah oo dhammaystiran sidaba uu ka dhawaajiyey rajab dayib erdogan mar uu yidhi ma aqbalayna in israa'iil ay noqoto midda keliya ee gobolka ka haysata hub niyukliyer ah warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegayaa in turkigu uu ka faa'iidaysanayo xubinnimadiisa nato taasoo siinaysa fursad uu ku fulin karo qorshaha hubka niyukliyarka uu ku samaysanayo iyo in dhinaca kale uu ku horumariyo gantaaladiisa jara masaafooyinka fogfog iyo awooddiisa dhanka badda warbixintu waxay sheegaysaa in maamulka gumeystaha yuhuudda arrinkan uu u arka khatar weyn waxayna tani xoojisay iskaashiga ay talaabiib la leedahay dalalka griiga qubrus masar iyo imaaraadka carabta xukuumadda isugu yeertay israa'iil ayaa sidoo kale middan u aragta albaab kale oo musiibo ah oo ku furmay marka laga soo tago iiraanta ay ka hortaagan yihiin in ay samaysato hub niyukliyar ah maadaama sahaynadu ay doonayaan in keliya ay noqdaan iyagu kuwa haysta awoodda niyukliyarka ee gobolka warbixinta gebagabadii waxay sheegaysaa in tani ay tahay mid khatar badan ay ku gadaaman tahay turkiguna uu noqon doono bartilmaameedka labaad ee maamulka gumeystaha yuhuudda haddii si toos ah ay xukuumadda ankara ula soo shaacbaxdo damaceeda ah in ay samaysato bam niyukliyar ah iiraan iyo turkiguna waxay dhankooda noqon doonaan kuwa xulafo ah oo ka soo horjeeda maamulka gumeystaha yuhuudda gobolkuna wuxuu sidaa ku geli doonaa mar kale ay warbixintu leedahay dagaal saameyn ku yeesha dhinacyo fara badan madaxweynaha maraykanka oo hanjabaad hawada u mariyey ururka brikes kuna tilmaamay haddii doolarkooda la loodiyo in ay ka dhigan tahay fadeexo caalami ah warbixin uu daabacay wargeyska time ayaa lagu sheegayaa in madaxweynaha maraykanka donald trump uu saacadihii lasoo dhaafay hanjabaad hawada u mariyey guud ahaan dalalka ururka brikes ku midaysan kuwaasoo ay ku jiraan dalalka baraaziil ruushka hindiya shiinaha south africa iyo kuwo kale oo fara badan isaguna u sheegay in ay ka feejignaadaan tallaabo ay dhulka ku gelinayaan doolarka maraykanka waxauna yidhi haddii doolarka la lumiyo kaalintiisii caalamiga ahayd waxay la mid tahay in maraykanku uu ku guuldaraystay dagaal weyn ciddii doonaysa in ay tijaabiso arrinkaas ha tijaabiso oo ha isku daydo balse waa inay ogaataa in ay la kulmi doonto cawaaqib aysan mahdin waxauu sidoo kale madaxweynaha maraykanka ku hanjabay in canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba toban uu saari doono dal walba oo taageera arrinkan kana mid ah ururka brikes taasoo ka dhigan in xukuumadda washington ay si aad ah uga walaacsan tahay ka dhabaynta ururkan uu hoggaanka u haya ruushka ee ah in muddo dhow dhulka lala gala heymanadii doolarka uu ka lahaa dunida dowladda maraykanka ayaa sidoo kale u aragtay middan in ay ku keeni doonto dhaqaale burbur baahsan dadkuna ay ka xoroobi doonaan duulaankii maskaxda ee dhanka doolarka gunaanadkii warbixintu waxay sidoo kale leedahay tani waxay muujinaysaa xiisadda sii kordhaysa ee dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee u dhexaysa maraykanka iyo dalalkan gaaraya ilaa kow iyo tobanka ee ku midaysan brikes waxaana qoobgariir xoogani uu ku iman doonaa suuqyada saamiyada caalamka haddii mar uu qarxo loolan u dhexeeya brikes iyo g n niyadjab intee la-eg ayay yuhuudda ka qaadeen fashilkii uu madaxweynaha maraykanka ku fashilmay in uu barakiciyo shacabka reer khaza warbixin lagu daabacay wargeeska waalla ee ka soo baxa deegaanada yuhuudda ayaa daaha ka rogaysa in niyadjab ballaaran ay ku timid maamulka gumeystaha yuhuudda kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ku fashilmay damacii iyo rajo weliba oo uu ka qabay in uu barakiciyo shacabka muslimka ah ee reer khaza taasoo biratumashadeeda durbadiiba uu bilaabay markii uu yimid xafiiska aqalka cad wargeysku waxa uu sheegayaa in arrinkan uu maamulka gumeystaha yuhuudda si diiran u soo dhoweeyey kadib markii uu ka dhawaajiyey donald trump iyadoona benyamin netanyahu uu si aad ah ugu sacbatumayey tallaabo weliba uu trump u qaado qaabkii uu u barakicin lahaa shacabka reer filistiin balse taasi ma dhicin oo qorshaha oo idil madhalays ayuu noqday waxaana tani niyadjab ka qaaday maamulka gumeystaha yuhuudda iyo shacabkiisa oo isku duuban ila xog ogaal ah oo uu helayo wargeeska waalla ayaa sheegaya in maraykanku uu si buuxda dib u dhac ugu yimid marka laga hadlayo qorshahan isagoona dalal fara badan u bandhigay in ay aqbalaan shacabka reer khaza gebagabadii warbixintu waxay leedahay niyadjabka waqti xaadirkan haysta maamulka gumeystaha yuhuudda waa mid sarreeya iyagoona kalsoonidii kala laabtay xukuumadda washington marka laga hadlayo arrinkan qorshihii la huuyey magaca ahaa ka tahriibi khazana waxa uu sidaa u soo idlaaday isagoo aanan lagu xaqiijin wax natiijo ah maxaan ka naqaanaa qabuuraha najha ee uu nidaamkii bashaar al asad dadka ku aasi jiray tan iyo fashilkii ku yimid kacdoonkii guuga carabta sannaddii laba kun koo iyo toban warbixin uu daabacay wargeyska new york times ayaa tooshka ku ifinaysa xasuuq ballaaran oo uu nidaamkii dhiigyacabka ahaa ee bashaar al asad ka geystay gudaha dalka suuriya xasuuqyadu waa kuwo si aad ah u kala xanuun badnaa markii xukunka laga tuuray ninkan ilaa waqti xaadirkan lana soo tebinaya marba marka ka dambeysa kuwa hor leh balse tani waxay ku qatontaa qabuurihii najaha ee ku yaalay meel aanan ka fogeyn caasimada dimashik goobtan waxay ahayd mid ay ku yaalaan qabuuro wadareed lagu aasi jiray dadka ay nafta dhaafiyaan nidaamkii bashaar al asad sawiro lagu qaadaya dayax gacmeed tan iyo laga soo bilaabo labada kun koow iyo tobankii ilaa laba kun afar iyo labaatan islamarkaana lasoo bandhigay markii xukunka laga riday bashaar al asad ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in ay muujinayaan in mararka qaarkii halgod lagu wada xarayn jiray dadyo fara badan oo meyd ah ilaa aaggan uu isku beddelay mid dadku ay si had ah uga argagaxaan markii dhegahoodu uu maqlo magaca najhaa ku dhowaad labaatan qof oo goobjoog u ahaa qadiyadahan intii uu xukunka hayay bashaar al asad majalladuna ay waraysatay ayaa ka sheekeynaya boontiyo xanuun badan maxamed cafiif oo ka mid ah ragga waraysiga bixiyey ayaa sheegaya in sannaddii laba kun koow iyo toban uu goobjoog u ahaa in halkan mar qura lagu aasay ilaa toddoba qof halgod weliba waqti xaadirkaas aasitaankooda kadib waxaa la arkayay qaybo ka mid ah jirkooda in dadka meydka ah halkan la keeno kadibna la aaso waxaa shaqadaas si gaar ah loo qaban jiray ayuu yidhi xilliyada waaberiga iyo habeenkii si wax weliba ay u ahaadaan kuwo qarsoodi ah waxaa sidoo kale xusid mudan warbixintuna ay sheegaysaa in bashaar al asad nidaamkiisii uu si xoog ah ku shaqaalaysiin jiray dadyo fara badan oo halkan ku nool isagoona ku qasbi jiray in ay qodaan godad waaweyn oo gaaraya ilaa toban fiid gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa in ilaa waqti xaadirkan la la'yahay ilaa boqol iyo lixdan kun oo qof kuwaas oo raq iyo ruux toona aanan lagu hayn lana waayey intii uu jiray nidaamkii bashaar al asad waxaana looga shakisan yahay ayay warbixintu leedahay in kol hore nafta la dhaafiyey kadibna lagu aasay goobo sir ah sida najhaa oo kale wadahadalladii hordhaca ahaa ee u dhexeeyey nidaamka ka jira suuriya iyo ururka kurdida s d f ee uu maraykanku taageero oo fashil ku soo dhammaaday saacadihii lasoo dhaafay iyadoo kulankaas ay goobjoog ka ahaayeen wufuud ka kala socotay maraykanka faransiiska iyo turkiga waxaa lagu waramayaa in wadahadalladii hordhaca ahaa ee u dhexeeyey nidaamka ka jira suuriya iyo kooxda s d f ee dhowaan ku dhawaaqday hubdhigista ay ku soo idlaadeen xaalad fashil ah kooxda kurdida ayaana sida muuqatay ku adkaysatay dallabaad ay ka mid yihiin in ciidamadooda lagu daro nidaamka cusub ee suuriya ka jira iyadoo laga dhigayo hal unug oo ciidan ah oo midaysan waa midda labaadee waxay codsadeen in la beddelo magaca jamhuuriyadda carabta suuriya si meesha magaca carab looga saara ayay yidhaahdeen qodobka saddexaad ayay yidhaahdeen waa in la hirgeliyaa nidaam maamul oo u gaar ah kaasoo aan ka amar qaadan nidaamka dhexe ee suuriya isla wakhtigaas shirka la fadhiyey kooxda kurdiduma aysan bixin wax xog ah oo ku saabsan in deyruzuur iyo raqa ay ku wareejinayaan nidaamka cusub ee ka jira suuriya gunaanidkii xaaladdan waxay walaac ku beertay dowladda maraykanka iyadoona ergeyga u qaabilsan suuriya xukuumadda washington uu sheegay in kooxdan ay si aad ah uga gaabiyeen in jawaabo ay ka bixiyaan guud ahaan wadahadalladii ay yimaadeen wufuudda kala duwan ee saacadihii lasoo dhaafay qabsoomay guud ahaana dhegaystayaal maanta inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar xogan oo ay ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligii ay kula wareegeen magaalada naynoo ee waddanka maali muuqaalka ayaa ugu horreyn lagu daawan karaa diyaargarowgii ka horeeyey dagaalka kadibna waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo jihooyin kala duwan uga taqadumaya fadhiisimaha cadowga ee magaaladaasi
أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرمى إما الهلاك والنجاة معا لإرغام العدا منا الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وباسها ولكم مناصرة dariir xoogan kadib allah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxaa u suurtagelaya inay gacanta ku dhigaan magaalada waxaana muuqaalka lagu daawan karaa baktiyada maliishaadka xukuumadda bomaako iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay dab qabadsiinayaan fadhiisimaha cadowga ugu dambeyn azalaaqah ayaa muuqaalka waxa ay ku soo bandhigaysaa qanaa'imtii kala duwanaa ay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii gacanta ku soo dhigeen kadib howlgalkaasi ولا تبقي هدى سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا درس على هامة أديان الخنا بائع الزور ولا تبقي هدى سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا قد فل الحديد فجر الأرض ودع شعلة قطع الباب وريدا فوريدا muuqaalkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay wadeen howlgalla militari oo aad u xogan kuwaasoo si isku mid ah uga dhacayay waddamada burkina faso niger mali iyo sidoo kale togo allah fadligiina lagu xureeyey magaalooyin dhowr ah iyadoo daraasadaha ka soo baxaya dowladaha reer galbeedka ay muujinayaan baqdinta ay ka qabaan in mandiqada galbeedka afrika ay ku dhacdo gacanta mujaahidiinta halkaasna laga taago dowlad islaami ah oo wax ku xukunta shareecada raxmaanka مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع waa hagaag maxay tahay yuraniyomta qarsoon ee dalka almaqrib maxayse ka bedeli kartaa biyo la'aanta iyo tamar la'aanta ka jirta waddankaasi ku soo dhowaada warbixin arrinkaa ku aadan iyo walaalkeen xaarito cabduqaadir daraasad cusub oo laga sameeyey gudaha dalka morocco ayaa waxa ay soo bandhigtay fursado cusub oo dalkaasu kaga faa'iideysan karo kheyraadka dhagaxa fosfaaydka marka laga soo tago isticmaalka hore ee maadada fosfaadka oo ah mid laga sameeyo bacriminta iyo bacteriyada lithionka daraasadan waxaa ay dhanka kale soo bandhigtay isticmaal kale oo cusub habkaas oo ah soo saarista uraniumka ku qarsoon dhagaxa fosfeedka si loogu kiciyo mashiinada nukliyeerka islamarkaana qayb muhiima uga qaata nadiifinta biyaha badda si looga soo saaro biyo macaan oo dalkaas uu helo dalka morocco waxa uu haatan wajahaya abaar xoogan iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid kaydkii biyaha iyadoona rababku ay sii yaraanayaan sanadba sanadka ka dambeeya sida laga soo xogtay warbixino looga hadlayay xaaladda biyaha ee dalkaasi celceliska biyaha qofka ee sanadkiiba waxa uu hoos ugu dhacay wax ka yar lix boqol mitir cube taasoo ka dhigaysa morocco mid ka mid ah dalalka ay ka jirto biyarida ugu daran caalamka si kastaba ha ahaatee waxaa sii kordhaysaa baahida loo qabo biyaha gaar ahaan dhinacyada beeraha warshadaha iyo magaalooyinka sii fidaya tani waxay ka dhigaysaa baadigoobka iyo raadinta loogu jiro biyaha macaan inay noqoto arrin muhiim ah iyadoo xal deg deg ah loo arko sifaynta biyaha badda si loogu tiirsado inkastoo biyo nadiifinta laga yaabo in xalay u tahay biyo la-aanta haddana waxaa jirta laba caqabadood oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu soo muuqda waxaana ay keliyihiin qiimaha sare ee tamarta lagu nadiifiyo biyaha iyo waxyeelada deegaanka ee ka dhalata isticmaalka shidaalka sida naftada iyo gaaska daraasadan oo ay sameeyeen khubaro ka tirsan jaamacadda shucayb dakaali ee magaalada aljadiida gaar ahaan laboratoorka fisikska iyo kimikada nukliyeerka waxa ay ku talinayaan in xal waara lagu heli karo haddii la isticmaalo tamarta nukliyeerka si biyaha badda looga dhigo kuwo la cabo teknolojiyadan waxaay ka faa'iideysanaysaa kuleelka ay soo saaraan mashiinada nukliyeerka si biyaha badda loo uumiyo kadibna loo kala saaro cusbada iyo biyaha nadiifka ah marka la eego hababka hadda jira tani waa mid waxtar badan ku fadhido qiimo aad u jaaban islamarkaana deegaanka u ah mid aan u geysan doonin waxoolo sida u xoogan sida ay sheegayso daraasadan cusub ee lasoo saaray caqabadda ugu weyn ee hortaagan qorshahan waa sida loo heli karo uranium ku filan maadaama uu yahay shidaalka muhiimka u ah shaqada mashiinada nukliyeerka halkaas marka ay joogto waxaa soo baxday fikradda muhiimka ah ee soo gudbisay daraasadan taas oo ah in lasoo saaro uranium qarsoon oo ku jira dhagaxa fosfeetka ee dalka morocco morocco waa mid ka mid ah dalalka ugu badan ee leh keedka dhagaxa fosfeetka adduunka marka teknolojiyad saxa oo tayo leh loo adeegsado waxaa suurtagal ah in uranium-kan laga dhex helo oo loo adeegsado sida il tamar nuclear ah taas oo isugu jirta xal tamareed iyo mid biyo oo muhiim ah morocco ayaa ah dalka ugu horeeya adduunka ee leh keedka ugu weyn ee fosfeedka kaasoo lagu qiyaaso ilaa konton milyaar ama konton bilyan oo tan daraasadda cusub ayaa tilmaamaysa in dhagaxyada fosfeedka dalkaas ay leeyihiin kheyraad muhiim ah oo qarsoon kaas oo ah uranium waxaana la qiyaasay in xaddi ahaan uranium-kaas uu gaarayo ilaa lix dhibic sagaal milyan oo tan taasi waxa ay morocco ka dhigi kartaa soo saaraha ugu weyn ee uranium-ka aan ahayn midka caadiga ah ee laga helo ilo aan ahayn macdanta uranium-ka ee tooska ah marka la eego qaabka uu yahay uraniumka ku dhex jira fosfaadka waxay daraasaddu tilmaamaysaa inuu ku dhex milmo dhagaxyada maadadan isagoo ah wasakh aada u yar oo aan si fudud lagu arki karin taasoo ka dhigan inuu qayb ka yahay isku dhafka fosfeedka laftiisa marka maadada fosfeedka lagu farsameeyo warshadaha si looga soo saaro aashitada fosforiska qoyan loona isticmaalo sameynta bacriminta uraniumka ku jira dhagaxyada ayaa si dabiici ah ugu milma aashitadaasi maadaama aashitada fosforiska qoyan ay tahay badeecad muhiim ah oo ka dhalata warshadaha bacriminta taasoo ay ku jirto maadada uranium-ka waxaa jirta fursad weyn oo lagu soo saari karo uranium-ka inta lagu guda jiro habka wax soo saarka waa iyadoo aan loo baahan in dhulka laga qodo macdanta uranium-ka cusub daraasaddu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in wax ka badan siddeetan boqolkiiba uranium-ka ku jira fosfaadka uu ku milmo aashitada inta ay socdaan howlaha farsamo taasoo ka dhigan in uranium-ka lagu soo saari karo si sahlan haddii la helo teknolojiyadda iyo taageerada warshadeed ee ku habboon waxaa sidoo kale daraasadanu iftiimisay saddex qaab oo waxtar leh islamarkaana lagu soo saari karo uranium-ka midi waa habka loo yaqaan solvent extraction oo ah kan ugu badan ee hadda la isticmaalo waxa uu ku salaysan yahay isticmaalka maadooyin organig oo gaar ah islamarkaana si gaar ah ugu xirmaa atomiska uranium-ka taas oo ogolaanaysa in laga socdo uranium-ka ashitada fosforiska qoyan iyadoo laga saarayo walxaha kale ee ku dhex jira habkan ayaa u suurtagelinaya warshadaha in si nadiif ah oo waxtar leh u soo saaraan uranium-ka iyagoo adeegsanaya badeecad hore loo soo saaray yacni aashitada fosforiska taasoo ka dhigaysa habkan mid dhaqaale iyo deegaan ahaanba faa'iido leh habkan waxaa la isugu dhex daraa aashitada fosforiska iyo maado organig ah halkaasoo uranium-ku uga gudbo qaybta organiga halka walxaha kalena ay kusii jiraan qaybta biyaha habkan waa mid si weyn looga isticmaalo warshadaha wuxuuna leeyahay waxtar aada u sarreeya laakiin dhibaatada ugu weyn ee ah in qaar ka mid ah maadooyinka organiga ay noqon karaan sun ama wasakh deegaanka ah waa haddii aan si wanaagsan loo maarayn habka labaad waa isbeddelka ionka ama waxaa loo yaqaan ion exchange habkan wuxuu isticmaalaa noocyo loo yaqaan resins oo leh awood koronto oo soo jeedata ayonyada uranium-ka kadibna u beddelaya ayonyadaasi kuwo kale oo ah sida hydrogen iyo sodium markaas aashitada fosforiska iyo uranium-ka ku jirta ayaa loo sii mariyaa calaminus ka buuxa raisiniskan kuwaas oo qabtay uranium-ka habkan waa mid saxa oo sahlan in raisiniska dib loo isticmaalo kadib nadiifinta ciladaha habkan waa in raisinisku ay u baahan yihiin in si joogtaha loo cusbooneysiiyo islamarkaana noqon karto mid qaali ah marka la qorsheeyo in muddo dheer laga shaqaysiiyo saddexaad waa habka memberanka iyo kala soocidda waxay isticmaalaan membranes aada u yaryar oo si taxadar leh u kala saara molecules uranium-ka tusaalayaasha ugu caansan waxaa ka mid ah adeegsiga cadaadiska sare ama waxaa loo yaqaan reverse osmosis si biyaha loo mariyo membrane u ogolaanaya inay gudbaan biyaha uranium-kana la hakiyo nanofiltration oo ah membranes aada u xeel dheer oo qabsada moleculaaska uranium-ka iyadoo aan loo baahnayn madiidyo kiimiko ah waa sida ay soo gudbinayso daraasadda cusub ee looga hadlay xaaladda biyaha ee dalkaasi iyo fursadaha hor iman kara haddii laga faa'iidaysto kheyraadka ku jira maadada fosfeydka ee dalkaasi morocco بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas aan kusoo gebagabanay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa i nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لنور الهدى والشوق حاديها خذها ويا قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى